duur wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiiba meel kastoo joogtaan waxaad ku soo dhowaataan warka duhurnimo ee raadiyaha dalsan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah
qaar ka mid ah agaasimayaasha warbaahinada madaxa bannaan oo ka dacsiideeyey geerida allah u naxariistee ismaaciil sheekh khaliif sheekh khaliif ah oo maanta lagu aasay magaalada muqdisho
weerar madaafiic ah oo lagu qaaday saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda
barakac xooggan oo weli ka socda magaalada beledweyne iyo fatahaadda webiga oo ka sii dartay
qodobada kale oo aad warkeenna ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgal lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab
gudoomiyaha degmada yeekhshiid oo sheegay in labado dadaalo dib loogu dayacdirayo biyaha fadhiya iskowska fagax ee magaalada muqdisho
wararka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan taliyo sare oo ka tirsan kooxda b e g-da oo saaka lagu dilay duqeyl lala beegsaday
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duur wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha mey sanada laba kun saddex labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duur markana saaxiibayaal kusoo dhawaada iyagii oo dhammaystiran
allah u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay wariye ismaaciil sheekh khaliifa oo ka mid ahaa wariyaasha soomaaliyeed islamarkaana ahaa rugacda saxaafadeed in muddaana kusoo jiray warbaahinta allah u naxariistay waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay wariye ismaaciil sheekh khaliifa oo ahaa saxafi rugacdaa ah oo muddo badan ka soo shaqeeyey warbaahinta wariye ismaaciil sheekh khaliif ayaa xalay ku geeriyooday degmada kaxda ee gobolka banaadir waxaana maalmahan uu ku xanuunsanayay qeybo ka mid ah magaalada muqdisho iyadoona uu dhaawac ka soo gaaray qarax loogu xiray gaari uu watay oo muddo ay ka soo wareegatay dalka dibaddana loo qaaday balse dhaawaca qaraxa oo muddo ay ka soo wareegatay ayaa la sheegay inuu u geeriyooday marxuum ismaaciil sheekh khaliifa oo ahaa wariye rugacdaa ah ayaa agaasimo ka soo noqday dhowr warbaahino oo ku yaala gudaha dalka gaar ahaan magaalada muqdisho sidoo kale waxa uu ka mid ahaa macallimiintii wax ka dhigi jirtay xarumo waxbarasho oo ku yaala gudaha magaalada muqdisho aaska marxuumka waxaa ka qaybgalay ehel asxaab iyo sidoo kale saaxiibadii ay isla soo shaqeeyeen iyo qaar ka mid a ardaydii uu wax uu soo baray qaar ka mid a madaxda warbaahinta iyagu ka qayb galay aaska iyo saaxiibadii aad ku yiqiinay islana soo shaqeeyeen ayaa iyagu ka hadlay waxa ay ka yaqaaneen weliya ismaaciil sheekh khaliifa waxaana ay sheegeen inuu ahaa shaqsi aad u wanaagsan islamarkaana afgaaban waxayna tacsi u direen dhammaan eeli asxaabtii uu ka baxay waxaan dhihi kalaa runtii ismaaciil wuxuu ahay shaqsi u dhabar areegay saxaafadda soomaaliya weliba xilli adag ku jirtay inuu ka shaqeeyo oo uu dhallinyaradan faraha badan warbaahinta ka shaqeysa uu soo tababaro horuna mariyo sidii dalkan uu ku heli lahaa warbaahin xur ah oo shaqadeeda si wanaagsan u gudata sidii lagu heli lahay waa ka warqabtiin ismaaciil asoo shaqadaas ku jira u dhaawacayey oo baabuurkiisa qarax loogu xiray dhaawacna uu kasoo gaaray muddo dheerna uu xanuunsanay ilaa heer saameynti ka dhalatay hadda ay soo gaartay ilaa geeridiisa dhaawacdi ka soo gaara qaraxaas marka waxaad dareemi kartaan inuu ahay heerkaas uu gaaro in qarax loo dhigaa in uu shaksi ku weyn saxaafadda soomaaliya kana shaqaynaya sidii dalkan ay uga hirgeli lahayd nabad iyo dimuquraadiyad iyo saxaafad iyo sidii loo badbaadi lahay ummadda soomaaliyeed xuquuqul insaanka iyo xuriyatul qowlka loo badbaadi lahay nin ka shaqayhaya inuu yahaa dareemi kartaan marka waxaan leenahay ismaaciil wuxuu ahay mujaahid saxafiyiinta rugcadaaga ka mida madaxda saxaafaddana ka mida runtii tiiraanya weynay nagu beertay geeridiisa laakiin haddana qadarta rabi inay wakhtigiisa uu sugayo uusan kasoo hormarin oo wakhtigii loo asteeyo ay tahaan aaminsanahay marka bahda saxaafadda iyo dhammaan qoyska iyo ehelka dhammaan uu ka geerido waxaan leenahay allaha naga sabar siiyo asagana janatulfirdows allah geeyo wuxuu nooga baahan yahay maanta wixii ka dambeeya duco iyo inaan u duceyno in ilaahay oo jannadiisa geliyo walaalkiin qabriga ha u waasiciyo waa halgamaa sidii hore loo sheegay tababare macalin aqoon-yahan miidiyaha wakti badan wakti ku soo qaatay dad badanna soo saaray kolley ma hilmaami doono walaalkiin waxaan leenahay ilaahay qabriga ha u waasiciyo waa halka loo wada socdo qof walba waxaa sugaysa godkaas yar ee labada mitira koob iyo tobankii mey oo ah maanta maalinimo khamiisa ayaan halkan gadaasheenna ah ku sagootina walaalkeen waxaan ilaahay uga baryeena inuu ilaahay qabriga u waasiciyo ilaahay jannatulfirdowsa geeyo waxyaabaha uu sababsaday naf walba sababbay ee u dhimataa walaalihii iga horreeyaa sheegay qaraxii gaariga loogu xiray iyo aahaartii ka dambayso ka timid in ilaa lug laga gooyo ilaa sariir uu muddo ku abaado ayaa sabab u ahayd ilaahu u naxariiso ehel iyo asxaab waalid iyo caruur iyo xaasasna ilaahow sabar iyo iimaan ka siiyaan leenahay gaar ahaan bahda saxaafadda waxaa ka baxay tiir weyn ilaah u naxariiso waxaa laga hayaa maxamed dhamac gaariye maclinkayga aasi og buu yidhahdaa dadka taariikhda noocaas soo maray in aan aasno oon u oyno waan karnaa laakiin markuu u dhibaataysan yahay in la booqdo oo wax loo taro waa soomaalidu way ku adag tahay markuu qofka dhinto un baan wanaaggiisa ka shasheegnaa intu inay samaystaan madxaf lagu xasuusto saxafiyiinta soomaaliyeed ee dhammaantood shahaadada ahayd ee dalkan dhiigoodii naftooda u hurtay ismaaciil sheekhalif wuxuu ahaa macallin wuxuu ahaa wariye saxafi weynoo wuxuu ahaa dalka in badan ka soo shaqeeyey ku soo dadaalay dhibka ku dhacayna wuxuu ahaa qaraxii baabuurkiisa lagu xiray aahaartii ka timid unbuu markii dambena u geeriyooday dhibkaasina weli waa taagan yahay marka waxaan si gaara ugu tacsiinayaa
dhinaca kalena weerar madaafiica ah ayaa waxaa lagu qaaday saldhig ay ciidamada dowladda ay ku sugan yihiin xuseen washington ayaa warkaan dheereynaya dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa ay weerar loo adeegsada hoobiyaal ay ku qaadeen degmada xaredheere ee koonfurta gobolka mudug oo ahayd degmooyinkii dhowaan ciidanka xooga dalka ay shabaabka ay ka qabsadeen ilaa iyo lix madfac ayaa lagu weeraray saldhiga ciidanka xooga iyo kuwa deegaanka ay kuleeyihiin degmada xaradheere kuwaasoo dadka deegaanka ay sheegeen inay maqlayeen jugta ayna cabsi ku abuurtay maadaama xilligu weerarka dhacaya ee saqdi dhexe ee xalay wararka la helay ayaa sheegaya in madaafiicda qaarkood ay ku dhaceen xaafado ay xaradheere ka degan yihiin dad shacab ah halka kuwo kalena ay ku dhaceen banaanka saldhigga ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku leeyihiin duleedka degmada xaradheere ilaa ay hadda lama oga khasaaraha dhabta ay ka dhashay weerarkaas maamulka degmada xaradheere ee koonfurta gobolka mudug ayaa waxa ay iyaguna sheegeen in weerarkii loo adeegsaday madaafiicda ay shabaabka kusoo qaadeen degmadaas uusan wax khasaaraha ka dhalan islamarkaana ah qaarkood madaafiicda ay ku habsadeen xaafado ay degan yihiin dad shacab ah wararka ayaa sidoo kale intaa waxay ku darayaan in ciidanka xoogga iyo kuwa deegaanka ee ku sugan xaradheere ay howlgallo ka wadaan deegaan hoostaga degmadaasi sidoo kale gudaha degmada saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa laga soo xigtay in ujeedka howlgalkaas uu yahay mid lagu xaqiijinayo amniga degmada maadaama xal shabaabka ay weerarka ay kusoo qaadeen degmadaasi oo loo adeegsaday madaafiic degmada xaradheer ee koonfurta gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug ayaa ka mid ah degmooyinkii ugu dambeeyay ee la xoreeyey waxaana haatan si wadajir ah uga soconaya howlgallo ay sameynayaan ciidanka xooga iyo dadka deegaanka
mahadsan tahay xuseen washington ayuu kaasu ahaa dhageystayaal sida warbixinta warkan uu ku eegayo cabdisalaan juulo shaakir barakac xoogan ayaa weli waxa uu ka socdaa magaalada beledweyne xili ee fatah xilli uu fatahay webiga shaweele ee maraha gudaha magaaladaasi
magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ayaa maalintii saddexaad waxaa ka socda barakac hoogan oo ay saameynayaan dadka deegaanka kadib markii webiga shabeelle uu fatahaad hor leh ka sameynayo xaafadaha magaaladaasi ee ka kooban tahay barakaca ay sameynayaan dadka deegaanka ayaa xoogiisa ka socda xaawataako howlwadaag kooshin iyo buundaweyn waxa ayna dadkii ku dhaqnaa xaafadahaasi ay u qaxeen duleedka magaalada beledweyn iyo deegaanada kale ee hoostaga magaaladaasi qaar ka mid a shacabkii shalay tegay deegaano hoostaga beledweyn oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in ay dhibaatooyin ay ka haystaan dhanka nolosha islamarkaana ay u baahan yihiin gurmad sidoo kalena xaaladda haysata wax looga qabto biyaha webiga ayaa dhex eegaaga guryaha ku yaala beledweyn waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan inay jiraan qoysas badan oo ku go-doonsan gudaha magaalada beledweyn oo ay la-yihiin meel ay uga baxaan biyaha webiga oo xaddhaaf u fatahaya maamulka hirshabeelle ayaa xal muuqda u helin fatahaadda uu saameeyo webiga shabeelle waxaana marar badan magaalada beledweyn saameyn badan ku yeeshay fatahaadaha webiga sameeyo oo keentay in dad badan magaaladaasi ay ka barakacaan webiga shabeelle ayaana hadda fatahaadda uu sameynaya waxa ay noqotay mid khasaare kala duwan uu gaarsiiyey dad shacab ah iyo sidoo kale khasaare hantiideed badana ay ka dhashaan
dhinaca kalena gudoomiyaha degmada yakshid ayaa sheegay in la wado dadaalo dib loogu dayacdirayo biyaha fadhiyaha iskuuska fagax ee magaalada muqdisho gudoomiyaha degmada yakshid suleymaan maxamuud faarax oo la hadleeyay ama wareysiinayay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in la wado dadaaladii ugu dambeeyey ee lagu dayacdirayo biyaha fadhiyaha iskuuska fagax ee magaalada muqdisho gudoomiyaha ayaa u mahadceliyey shirkadda hormuud iyo sidoo kale isbitaal shaafi oo iyagu ka mid ah dadkii halkaasi gurmadka ka sameeyey ee biyodhaaminta ahaa waxa uu sidoo kale gudoomiyaha u mahadceliyey dadka ku nool degmada yakshid oo uu sheegay in ay jiraan dad iyagu iskood isku xilqaama islamarkaana ka qayb qaadanaya nadaafada iskooska fagax ee magaalada muqdisho
bismillah marka hore tallaabada aan qaadno waxay ahayd in ama heerku gaarsiisan yahay roobka dadka saameeyey sidoo kale waxaan kormeer ku sameynay dadkii iyo guryihii oo saameeyey roobka annaga alxamdulilahi badanaa waa ilahay waa waa naga bixiyay inuu qofku ku dhinto ama ku baxdo waxaa jira guryo oo saameeyey ayagana waxaan u sameynay diiwaangelin iyo tirabka baan u sameynay sidoo kale meelaha ugu daran yakshid oo saameeyey waxaa kow ka ah isgooska fagax oo ka timid cilad farsamo oo ka timid xagga shirkadii sameysay laamiga halkaasaa aada noogu cusleed dhinacyadii kale dhan annaga ku filneen halkaas waxaa naga kaalmeeyey maamulka wata banaadir iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay sida shirkadda hormuud iyo isbitaalka shaafi maasha allah aad ay noola shaqeyn dadka shacabka deegaan ku nool ayaga dhexdooda way isku gurmanayeen sababtoo annaga keligeen dadka dhan kuma filnayn way nala shaqeynayeen bulshadii nala gurmanayeen dadkii nala nadiifinayeen sidoo kale dadka mar walba dhibaatada gaartana ayaga dhexdooda isku gurmanaya wixii aan annaga xogtooda ogaa weynan ayaa mar walba nala soo socodsiina aad ay nala shaqeynaa bulshada degmada aniga marka alle maamulkii degmada yaksi la wareegay tilaabada ugu horeysaa qaaday waxay kamid waxay ahayd in arrinta isgoyska fadax uu ukuur galo waxaa la kulma ganacsatada deegaanka oo dhibaatada saameeyey guddiga samaysteen guddigaan samaysteen guddigaan la kulanay kadib waxaan ku laabtay maamulka gobolka banaadir iyo ugu sareeya guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan goobta keenay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir dhibaatada heerkii gaarsiisantaa ila arkay kadib saddex mar waxaan ku laabanay shirkadii cilad geysatay wayna garwaaqsatay inay laamigii samaysay ciladii kasoo laabatay inay dib u dayactirto sababta waxaa ognahay projectkaas ama mashruucaas waxaa bixinaya ama maalgelinaya dowladda qatar
iyadoo weli howlgallo qorshaysan dagaalamayaasha al-shabaab oo ka socdo qeybo ka mid ah gobolada dalka ayaa dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay howlgal ay ku dishay xubno markaasi ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab nasteexa cabduqaadir ayaa warbixinta warkan si anbaqaadaysa saacadihii lasoo dhaafay ayaa ciidamada guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxay howlgallo qorsheysan ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose iyagoo la sheegay inay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab howlgalka oo si gaara uga dhacay deegaanka gumaysidiid oo ku yaala duleedka degmada owdhiigle ee gobolka shabeellada hoose ayaa taliyaha guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidanka xooga dalka gaashaanla sare nuur maxamed gaabow wuxuu warbaahinta dowladda u sheegay in lagu dilay shan xubnood oo ka mid ah al-shabaab islamarkaana lagu dhaawacay tiro kale wuxuu sheegay in howlgalka xilliga ay qaadayeen ay ka war heleen in xubno ka tirsan al-shabaab ay isku uruursanayeen deegaanka gumaysidiid ayna qorsheynayeen in ay weerar geystaan wuxuu sidoo kale xusay in ciidamada ay sii wadayaan howlgallada noocani oo kale ah oo ay ku beegsanayaan xubnaha al-shabaab ee ku sugan deegaanada gobolka shabeellada hoose waa siduu hadalka u dhigay
mahadsanid nasteexa halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsani muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda taliyo sare oo ka tirsan kooxda b i j ayaa saakay lagu dilay duuqeyn lala beegsaday waaberigii hore ee saaka waxyar ka hor duuqeyn ee israa'iil la beegsaday dhismo dabaq ah oo ku yaala qase ayaa lagu dilay mid ka mid ah taliyayaasha sare ee kooxda mujaahidiinta falastiin ee b i j magacooda loo soo gaabiyo iyo hal qof oo kale duqeyn diyaaradeed ayaa lagu dhuftay dabaqa shanaad ee dhismo ku yaala xaafadda xamaad oo u dhow marinka dhanka waqooyi ee kanyonis falastiiniyiinta ayaa arbacadii shalay kusoo kanay ee dhanka israa'iil inka badan afar boqol iyo lixdan gandaal milatariga israa'iil ayaa ku dhuftay inka badan boqol iyo soddon bartilmaameed weerarkan oo noqonaya kii ugu coslaa muddo sagaal bilood ah ugu yaraan afar iyo labaatan qof oo qiyaastii toban ka mid ah ay rayid ahaayeen saddexna ka mid ahaayeen taliyayaasha kooxda b i j ayaa lagu dilay qasa tan iyo subaxnimadii hore ee talaadadii shalay daraad ayraadii markaa markii ay israa'iil bilowday howlgalkeeda ka dhanka ah kooxdan sida ay sheegeen ilaha caafimaadka ee dalka falastiin gudaana dhegeystayaal warkii duhurnimo aad kala socdeen raada dabsani muqdisho anaginta
wararka ad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel